qaraxa ayaa ka dhacay xalifiinimadii afka hore ee saldhigga dhexe ee magaalada garowe waxaana waxyeelo ka soo gaartay saddex qof oo uu ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka nugaal oo markii dambe u geeriyooday dhaawaca ka soo gaaray qaraxa mas-uuliyiinta puntland ayaa u sheegtay warbaahinta in qaraxa uu geystay nin ismiidaamiyey xilli mas-uuliyiinta lala beegsaday qaraxa ay ku jireen gaadiid ay wateen gudoomiyaha degmada garowe axmed barre ayaa ka mid ahaa madaxdii ka hadashay qaraxii xalay toddobadii fiidnimo waxaa qof naftahaligaah uu isku qarxiyey baawur watay gudoomiyaha gobolka iyo dad la socday waxaan ugu baaqaynaa bulshada garowe inay indhaha furaan la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto ciddii ka dambaysay gudoomiyaha gobolka nugaal cabdisalaam xasan xisi gujir ayaa u geeriyooday kadib markii laga soo saaray saalada qaliinka saacado kadib xilligii uu qaraxa dhacay siday ii xaqiijiyeen ilo ku dhow waxaana ka hor socday dadaallo lagu badbaadinayay madaxda sida uu sheegay wasiirka caafimaadka puntland jaamac faarax xasan
dhakhtarkii baanu hadeer ka nimi guddoomiyihii waanu soo aragnay saalada qaliinka ayuu ku jiray dhiigagna waa loo shubayey dhaawac madaxa kasoo gaargaaray baa jira laakiin waxaan rajaynaynaa inuu ka kaco oo iska fiicnaado sida ugu dhaqsaha badan dadka kale ee dhaawacyadu soo gaareen aad bay u fiicnaayeen iyaguna xoogaa yaroo uun shoogshooga mooyaane iyo xoogaa xagtimo ah mooyaane aad iyo aad bay u fiicnaayeen waxaan rajaynaynaa kulligoodba inay dhaawaca ka kacaan ciddii falka geysatayna ciidamada amniga iyo cidda ay qusayso sida ugu dhaqsaha badan inay usoo qabtaan baanu rajaynaynaa wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhamancad ayaa sheegay inay wadaan baaritaano la xiriira dadkii ka dambeeya qaraxii xalay ee uu ku geeriyooday guddoomiyihii gobolka nugaal cabdisalaan xasan xirsi gujir sidoo kalena uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan booliiska horeyna u ahaa taliyihii booliiska gobolka nugaal iyo qof shacab ah oo goobta ka agdhowaa sidaasi la mid ah waxaa socda baaritaan lagu jiro xaaladii maaragtay qarxaas ka dhalatay iyo ciddii ka dambaysay qofkii hadda isqarxiyey macluumaadkiisii qayb ahaan waa la hayaa waana lagu daba jiraa in la helo tafaasiil intaa ka dheeriya sida la xusayba waxaa laga rabaa dadka reer puntland meelay joogaanba in arintaas dhibaatooyinka ay geysanayaan dadka sharwadayaasha in laga feejignaado in loo diyaargaroobo haddii lahayd in layska dhiciyo oo meel looga soo wada jeensto isla mar ahaantaasna inay dadku la wadaagaan hay-adaha amniga booliiska iyo hay-adaha kala duwanba waxa alla wixii ay xog hayaan ee arrimahan la xiriira layskana kaashado dowladdana haddii lahayd waxaa ka go-an in arrimahan ka dhacaya ee dhacdooyinka ka dhacaya magaalooyinka puntland oo hadda tan caawa dhacday caasimadda garowe ka dhacday ugu dambaysay in laga falceliyo tillaabooyin laga qaado dadka reer puntlandna haddii lahayd ay nabad ku noolaadaan
magaalada garowe ayaa muddo badan ka nabad qabtay qaraxyada iyo dilalka madaxda iyo saraakiisha waxaa arrintaani ay abuurtay isla xalay feejignaan dheeri ah oo aan horay u muuqan nuux muuse birjeeb v o a garowe